bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaam abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun man dakara anahu yarfacu yadayhi ida qaama min atintayn din qora maamou qora mase man ayb man dakara qofkii sheegay annahu yarfacu ninka musalligaa inuu kor u qaadayo yadayhi labadiisa gacmood idaa qaama haddii uu istaago min atintayni laba ragca hadduu ka kaco ragcada labaad marka ay dhammaato oo laba ragca uu ka soo toosayo ka kacaayo qofkii yidhi musalligu gacmahana kor u qaadayaa yacnii baabkan wuxuu u guntay meesha afaraad ee la sunneeyo gacmaha in kor loo qaado ayb hore waxaan u soo marnay iftitaaxa oo takbiiratulixraamka marka la samaynayo in gacmaha kor loo qaado rukuucda marka loo socdo cinda arukuuc wa cinda arafci min arukuuc rukuucdii marka laga soo kor noqonayana in gacmaha kor loo qaado halkan marka baabkani wuxuu ka hadlayaa meeshii afaraad oo marka laba ragca la tukado oo ragcada saddexaad loo soo kaco in markaa gacmaha kor loo qaadadaa qaala الإmaam أbu dawuud raximah الlahu taعaalى xadaثna cثmaan bnu abi shaybة ومxamed bnu cubaydin الmuxaaribiyu qaala xadaثna mxamed bnu fudayl can caaصib bni kulaybi can muxaarib bni dihaarin can ibni cumara qaal kaana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه ali waslm rasuulku wuxuu ahaa idaa qaama hadduu istaagayo min arakcatayni labada ragca xaggooda hadduu ka soo kacayo laba ragco nusakda qaarna fi rakcatayni bay qorayaan laba ragca dhexdooda hadduu soo kacaayo kabbara allahu akbar buu dhahayey wa rafaca yadayhi labadiisa gacmoodna kor buu u qaadayey oo takbiirada intiqaalkuu samaynayey wa rafaca yadayhi gacmihiisana kor u qaadayy xadiidku marka wuxuu deliil u yahay oo xadiidkan ibnu cumar uu tilmaamayaa in laba ragca marka lagu laga soo kacayo ragcada labaad in gacmaha kor loo qaadayo ayb marka marka laba ragco laga soo kacayana waxaa weeyaan un ataxiyaad ataxiyaad markaa yacni tashahudkii koowaad marka laga soo kacayo waay salaaddu waa laba nooc inay laba ataxiyaad leedahay inayna lahayn hadday laba ataxiyaad aynanba lahaynoo hal ataxiyaad ay leedahay ee salaad subax oo kale ay tahay iyada gacan kor loo qaadaa ma jirto sababtoo a meeshayba ku dhammaatayba salaaddii laakiin salaad aan sidaa ahayno maqribkii iyo ceshihii iyo kale iyaga markaa in gacmaha markaas la qaadayo taasay tilmaama ayb kaana rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa qaama hadduu istaagayo mina rakcatayni labada ragca xaggooda uu ka istaagayo ka kacaayo oo yacnii ragcad saddexaad uu u kacaayo kabbara waa kibaaranayay waa allahu akbar buu dhahaya wa rafaca yadayhi labadiisa gacmoodna koru u qaadaayey ayb marka allahu akbarta inay horaysay rafculyadooyinka mid walbaa waa iska bannaan tahay ayb waawgan isagu tartiib hadda ma keenayo gacmaha marka kor u qaadidoodana nusuusta daahirkeeda waxay tusaysaa marka la istaago in gacmaha kor loo qaadayo saasay tusaysaa idaa qaama min aragcatayni hadduu ka kaco labada ragco yacnii labadiisii gacmood buu kor u qaadaya waa markuu kaco ka gadaale ayb oo ilaa haddii la dhaho marka la fadhiyo isagoo fadhiyo gacmaha kor u qaadayey dee waxay ka dhignaanaya marka kaana idaa araada an yaquuma oo kale in la yidhaha idaa araada in la soo qadaro idaa araada an yaquuma nebigu markuu rabo inuu istaago uu kaco ragco labaad inuu ka istaago uu rabo allahu akbar buu dhahaya gacmaha ayuu kor u qaadaya sidaasay noqona xadaf iyo iyo cadamulxadafa asal marka haddii marka kalaamka uu mustaqiim noqon karo biduuni taqdiir isaga lagu socdaa fiican haddii marka taqdiirka isagu asal ma aha wax soo qadaraad asal ma aha masaladanna mas'ale nas ku soo arooray ma jiro hadda oo nas sariix ah oo dhahaya marka la fadhiyo nebigu markuu fadhiyo gacmaha kor u qaadi jiray sariix macnaa ma leh kan unbaa marka culummadu labada si ay u kala fahmaan ayb marka waa arrin wusci ku jira marka ayb sanadka xadiidka marka wxuu abu daawuud uu ka warinaya xadiidkan cuثmaan bnu abi shayba wa huwa aqu abi bakr bn abi shayba wa huwa hiqaة akhraja lahu asxaabu اlkutubi الsita ila tirmidi ومحمد بن عبيد المحاربي محمد بن عبيد بن محمد المحاربي أبو جعفر نوال ليرى أبو يعلى وأبو يعلى نوال ليرى أبو يعلى النحاس صدوق قال قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان صدوق عارف رمي بالتشيع عن عاصم بن كليب صومرنا عاصم بن كليب عن محارب بن دثار وهو السدوسي الكوفي ثقة إمام زاهد أخرج له أصحاب الكتب الستة وcan ibni cumarna waa saxaabigii mugtirka ahaa nebiga ka badsaday tobankii saxaabi ee nebiga axaadiidta faraha badan ka wariyeen mid ka mida ayuu ahaa ibni cumar radi allahu canhuma waana cabdulahi cumar bnu khadaab wiilkiisa wuxuuna ku jiraa dadka ugu yaraan nebiga kun xadiid iyo ka badan ka wariyey ee tobanka abuu ku jiraa mugtiriinta lagu magacaabo siyuudin alfiyadiisa uu ku sheegi jiray qaala alimaam abu daawuud raximah llah xadana alxasan bnu caliyin وهو الحلواني أبو علي الخلال الحلواني أبو علي الخلال قال قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي طيب قال أخبرنا عبد الرحمن طيب سليمان بن داود الهاشمي طيب وحسن ليلة أبو أيوب البغدادي الهاشمي الفقيه ثقة جليل qaala axmed bnu xambal yasluxu lilkhilaafa imaam axmed sidaasuu yidhi khilaafada ninkan waa astaahilaab uu yihi yani sida u wanaagsanaa sulaymaan bnu daawuud alhaashimi abu ayuub albaqhdaadiyu alhaashimiyu alfaqiih hiqat jaliil qaala axmed bnu xambal yasluxu lilkhilaafa qaala akhbarana cabduraxmaan bnu abi zinaad cabduraxmaan ibnu abi zinaad abuzinaad wiilkiisa waa abuzinaadna cabdullaahi bnu dakwaana la yidhaha cabdullaahi bnu dakwaan ayaa dhalay asaaniidda waa ku badan tahay abuzinaad can ilacraj can abi hurayra ayb abuzinaad marka wiilkiisa waa cabdiraxmaan ibnu abizinaad cabdiraxmaan abuzinaadkaasi marka magaciisa cabdullaahi bnu dakwaana la yidhaha kunyadiisana abu cabdiraxmaana la yidhaha wiilkaana loogu kuniyeeyey amaa abuzinaad laqab waayo iyadu kunyo maaha waa laqab sida kunyo u samaysan ayb can muusa bni cuqba isagana marka wuxuu ka waa cabdiraxmaankan marka cabdiraxmaan ibnu abizinaad saduuqun tagayara xifduhu lama qadima baqhdaad wa kaana faqiihan ayb waliya kharaaja almadiina akhraja lahu albukhaariyu tacliiqan wa muslimu fi اlmuqadima wa asxaabu asunani اlarbaca can muusa bni cuqba marka muslim rijaasha uu muqadamada uga wariyo laguma tiriyo min rijaali muslim ma ah oo marka rijaasha la sheegaayo qof waxaa jira dad muslim muqadamada keliya uu wax uga wariyey oo kitaabka sulbigiisa aan waxba uga warinin kuwaasoo kale ma la dhihi karo waa min shuruudi muslim ma la dhihi karo maxaa yeele rijaashii uu deliilsanayo ixtijaajaya ma aha walidaalika marka la tarjamayo rumuusta ay sameeyaan ibnu xajar uu sameeyo wuxuu yidhaahdaa qofka muslim uu muqadamada uga soo saaro kitaabka uuna uga soo saarin ramsi wuxuu uga dhigaa miim iyo qaaf isku darsan oo wuxuu leeyahay akhraja lahu kanoo kale akhraja lahu khat khat waxaa waye albukhaariyu tacliiqan maq ayuu haddana yidhi muslimun fi lmuqadima waalarbaca arbacana waa qoraya arbacadana wuxuu ka wadaa abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja can muusa bni cuqba muusa bni can muusa bni cuqba muusa bni cuqba ibni abi cayaash alasadi hiqatun faqiihun ayb imaamun fi lmaqaazi kitaab maqaasida ku saabsan uu leeyahay lam yasixa ana bna maciin layanahu ma ansixin inuu ibnu maciin daciifiye ninkaan akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita can cabdillaahi bni اlfadl bni rabiicata bni اlxaaris bni cabdilmuطalib wahuwa madaniyun hiqa can cabdiraxmaan alacraj cabdiraxmaan ibni hurmus nusakda qaar waxaa dhici karta inay yidhaahdaan cabdiraxmaan ibni alacraj cabdiraxmaan ibni alacraj waa khalad waa ibnidaas khaladay ugu dhacday marka cabdiraxmaan alacraj waa waana cabdiraxmaan ibni hurmus waa acrajna waa naanaystiisa can cubaydillaahi bni abi raafic can cali bni abi aalibin can rasuuli illahi sal l l slam sanadkan sanad naasil ah waa feeri aaduu naasil u yahay abu daawuud iyo nebiga meeqa isu jiraan alxasanu bnu caliyin sulaymaan bnu daawuud cabdiraxmaan bni abi zinaad muusa bni cuqba cabdillaahi bni alfadl bni rabiicata bni alxaaris bni cabdilmualib cabdiraxmaan alacraj can cubaydillahi bni abi raafic can caliy bni abi aalib sideed qofuu nebiga u jiraa waa sanad aad naasil u ah marka abu daawuud la fiiriyo abu daawuud laba boqol iyo lixdan iyo xoogaagiiu dhintay marka inta ugu badan afar shan inuu nebiga shan ugu badnaan inuu ka tago sideed qofood marka waa sanad naasil jiddan ah oo aad weliba u waxaysan waxaa dhici karta raggii dambe bayhaqi iyo ragga ka sii dambeeya nebiga inay sideed ka tirsadeen oo watiiyaga iyo abu daawuudna ay waqti dheer u dhexayso can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam annahu kaana wuxuu ahaa idaa qaama ila salaati salaada aduu isu taago almaktuubati salaadiiday almaktuubati faradka ahayd kabbara allahu akbar buu dhahayo warafaca yadayhi labadiisa gacmooduu kor u qaadayey xadwa minka mankibeyhi labadiisa garbood qaabilkooda waadankooda wayasnacu wuxuu samaynaya midla daalika kaagaas oo kale uu yeelaayey idaa qadaa hadduu dhammeeyo qiraa'atahu qiraa'adiisa wa araada uuna doono an yarkaca inuu rukuuco saasuu yeelaayo waa meeshii labaad wayasnacuhu uu samaynayay idaa rafaca min arukuuci rukuucda haddii uu ka soo kor noqdo gacmaha kor u qaadayo rafcigaabuu samaynayo ayb wayasnacu uu samaynayey hu rafculyadaynkii idaa rafaca min arukuuci rukuucda hadduu ka soo kor noqdo walaa yarfacu yadayhi labadiisa gacmood kor uma qaadaynin fii shayin shay dhexdiisa oo min salaatihi salaadiisa ka mida wahuwa isaga oo qaacidun fadhiyo isagoo fadhiyana gacantiisa kor uma qaadaynin waidaa qaama wa kaana yarfacu yadayhi labadiisa gacmoodu kor u qaadaya idaa qaama hadduu ka soo tooso min asajdatayni labada sujuudood asajdatayn hunaa min arakcatayni ayaa laga wadaa sajdadii baa ragca lagu idlaaqay hadda sajdadii ayaa ragca lagu idlaaqay riwaayadka qaar baa marka saa tilmaamaya iyo waidaa qaama hadduu kaco istaago min asajdatayni min arakcatayni laba ragca hadduu ka kaco rafaca yadayhi labadiisa gacmooduu kor u qaadayay kadalika sidaadaas oo kale wakabara waana kibaaranayey oo allahu akbar buu dhahayay halkaa marka waidaa qaama min asajdatayni min arakcatayni waay macnuhu marka xadiidku wuxuu daliilu yahay in laba ragco marka laga baxo oo ragcadii labaad ay dhammaato midda saddexaad la gelaya gacmahan kor loo qaado qaala abu daawuud waxau yidhi wafii xadiidi abi xumaydin asaacidiyi dhexdiisa waxaa ahaa xiina wasafa salaata nebiyi sal ll ly slam nebiga salaaddiisa markuu sifaynaayey idaa qaama min arakcatayni hadduu laba ragca ka kacaayo kabara allahu akbar buu dhahayay warafaca yadayhi labadiisa gacmooduu kor u qaadayey xataa yuxaadiya bihimaa ilaa u ka qaabilsiinaayo mankibayhi labadiisa garbood kamaa kabara siduu u kibaartay oo allahu akbar uu yidhi cinda iftitaaxi salaati salaada furfurashadeeda agteeda yacnii sida takbiiratulixraamka uu gacmaha kor ugu qaaday buu gacmaha kor ugu qaadayay markuu ragcada labaad dhammaysto ta saddexaad u socdo qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala ahbaranaa shucba wahuwa bnu اlxajaaj can qataada wahuwa bnu dacaama abulkhadaab asaduusi albasri can nasri bni caasim nasr bnu caasim alleyti iqat rumiya bira'yi اlkhawaarij wasaxa rujuucuhu canhu buu yidhi marka ibnu xajar waa nin iqaa isaga yacnii xagga cadaaladda iyo xagga dabdiga waa haystaa laakiin waxaa lagu tuuray bidcatu اlkhawaarij laakiin waxaa ansaxday buu yidhi inuu ka laabtay uu ka towbad keenay min ahaaliثati akhraja lahu اlbukhaariyu fii juزءi اlqiraa'ة fii juزءi rafci اlyadayn wmuslimu waabu daawuud wاnasaa'iyi wabnu maaja juزu rafcilyadaynka ramsigiisa ya waa ya akhraja lahu yaa miim daal siin qaaf buu dhigay can malik bn اlxuwayrid qaala waxau yidhi ra'aytu الnabiya salى اllahu alيyه ali wslam nebigaan arkay yarfacu yadayhi labadiisa gacmood isagoo kor u qaadaya idaa kabara hadduu allahu akbar yidhaahdo waidaa rakaca hadduu rukuuco waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor u soo qaado min arukuuci uu kasoo qaadayo uu ka soo qaado xataa yabluqa bihimaa ilaa uu ka gaarsiiyo furuuca udunayhi dhegihiisa yacnii balaqdooda yacnii dhegta balaqdeeda meeshaas ilaa uu ka qaabilsiiyo furuuca udunayhi laba macnaa lagu sharxaa meeshaas dhegta ay ka jilicsan tahay ay ka laalaado waxaa kaloo lagu macneeyaa dhegta korkeeda meeshaas ugu korayso labadaba waa lagu sheegaa furuuca udunayhi laakiin waxaa badan marka midaan in lagu sheegay meesha dhegta ay ka laadlaado balaqda halkaas marka qaabilkeeda waa kan marka xadiidkii maalik ibni lxuwayri xadiidka ibnu cumar wuxuu sheegayaa garbaha ku aadankooda sidaas xadiidkan maalik ibni lxuwayrisna kor in looga qaado dhagaha lagu aadiyo oo sidaa marka uu yidhahdo qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sal ll slam nebigaan arkay yarfacu yaday isagoo gacmihiisa kor u qaadaya idaa kabara allah akbar haddii uu yidhaahdo waidaa rakaca hadduu rukuuco waidaa rafaca ra'sahu min alrukuuci rukuucda hadduu madaxiisa ka soo qaado xataa yabluqa bihimaa furuuca udunayhi ayb laakiin hadda riwaayadan ma tilmaamayso tarjamada oo tarjamada waxaa ahayd laba ragca marka laga soo kaco gacmaha in kor loo qaado maalik ibn alxuwayri isaga xadiidkiisa kuma sheegin ayb marka tarjamada iyo xadiidkan saa isuma waafaqayan ayb munaasabad marka uu u keenay ma muuqanayso قال xdثna بن mعاad whuوa cubaydاللahi بن mعاad الcmbri الbصrي whuوa ثiqة qال أخbarana أbي aabbiis marka mعاad بن mعاad الcmbri weyaan xaaw xadثna muسى بن marwan muسى بن marwan أbu cmrاan التmاr البغdاdي نزيل الكوفة maqبuل min الcاaشhiرة laakiin hadda waa la mutaabiceeyey waad u jeedaan oo cubaydاللahi بن mعaada mutaabiceeyey qaal akhbaranaa shucaybun yacni bna isxaaq shucayb bnu isxaaq albasri uma dimashqi iqatun rumiya bilirjaa iqatun rumiya bilirjaa wa samaacuhu min ibni abi caruuba biakhara ibni abi caruuba mar dambe tagayurka markuu ku dhacay buu wax ka wariyey laakiin hadda riwaayadiisa oo maba ahanba oo ibnu abi caruuba ka warin maayaba hadda sidiisa kale marka waa u iqa qال أخبرنا شعyب yعن بن إسحاaq المعنى أي المعنى واaxد مaعناaهmaa waaxid yaa way marka labada qofoo macnahoodu isku mid yahay xadiidkoodu macnihiisu isku mid yahay waa muعaad iبن muعaad iyo شhucayb iبن إسحاaqan عan عmrاana عan عmrاan عmrاankan marka عmrاan بن xudayr weeyaan الsaduسي ثiqة ثiqة عan laaxiqi laaxiq magacan magac mufrada waaye magac mufrad marka waxaa laga wadaa muxadisiintu waxay u yaqaanaan magac sami aan lahayn kutubta aan sami ku lahayn inay ka wadaan marka magaciisa ninkan laaxiq binu xumayda la yidhaahdaa kunyadiisa aad ugu magac dheeryahay abumijlas ayaa la yidhaha abumijlas abumijlaskaasaa marka kutubaha iyo tafsiirka iyo aad loogu ararkaa ayb can laaxiqin ay yacni laaxiq bni xumayd can bashiir ibni nahiik bashiir ibnu nahiik assaduusi abu shachaa hiqatun qaala laaxiq ibni xumaydna waa taabici kabiira ayb qaala waxau yidhi bashiir qaala abuu hurayra low kuntu qudaama الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam haddaan ahaan lahaa nebiga hortiisa la ra'aytu waxaan arki lahaa ibdayhi kilkilihiisa ayaan arki lahaa buui wuxuu ka wadaa nebigu sida uu gacmaha markuu kor u qaadayo kor buu gey jiray gacmihiisa sidaa intuu kala fogeeyo garbaha ku aadiyo ama uu dhagaha ku aadiyaba middan weliba riwaayadan dhagaha inay saacidaysaad moodaysaa oo gacmihii markuu sidaa kor ugu qaado oo dhegihiisa saa ugu aadiyo hortiisa haddaan joogi lahaa ayuu yidhi kilkilihiisaan arki kari ayb sida yacnii nebigu gacmaha kor ugu qaadi jiray low kuntu haddaan ahaan lahaa qudaama الnabiyi salى اllahu alيyه ali wslam nebiga hortiisa la ra'aytu waxaan arki lahaa ibdayhi kilkilihiisa zaada bnu mucaad wuxuu ku daray qaala wuxuu yidhi yaquulu laaxiq qaala waxau yidhi yani shucayb waaye yaquulu laaxiqun laaxiq waxa uu yidhi hazaada bnu mucaad wuxuu ku siyaadiyey qaala waxa uu yidhi yaquulu laaxiqun laaxiq wuxuu leeyahay alaa taraa sowma arkaysid annahu fi salaati inuu ku jiro salaad walaa yastadiicu ounan awoodaynin abuu hurayre an yakuuna inuu ahaado qudaama الnabiy sal ll slam nebiga hortiisa inuu ahaado yacnii marka hadalkan buu fasirayaa abuu hurayre uu leeyahay low kuntu qudaama الnabiy haddaan ahaan lahaa yani wuxuu ka wadaa nebiga hortiisa maba ahaa karaban sababtaan u ahaan karin waxay tahay salaaduu ku jiraa nebiga uu la tukanaa ee ma'muum waa abuu hurayra nebiguna waa horreeyaa marka isagu inuu nebiga inta ka hor maro kilkilihiisa ou arka macquul ma aha saasuu hadalkiisa laakiin salaadda sunnadoo suurtagal waa noqon kartaa nebigu markuu salaad sunno ah uu tukanaayo kale hortiisa waa istaagi karaa kilkilihiisana wau arki karaa ee tan uu sheegaya waa salaadda jamaacada waa faradka qaala yaquulu laaxiqun alaa taraa miyaadan arkaynin annahu fi salaati inuu ku jira walaa yastadiicu aanu karaynin an yakuuna inuu ahaado qudaama nebiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga hortiisa wasaada muusa muusena wuxuu ku daray muusa bnu marwaan yacnii idaa kabara wuxuu ka wadaa markuu nebiga kilkilihiisa la arki karo yacnii wuxuu u jeedaa idaa kabara hadduu allahu akbar dhaho rafaca yadayhi labadiisa gacmood ayuu kor u qaadayey qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbarana ibnu idriis ibnu idriiskan marka waa cabdullahi bnu idriis alwdii cabdullaahi bnu idriis alawdii weeyaan iqatun faqiihun caabid can caasim bni kulayb can cabdiraxmaan bni اlaswad waa cabdiraxmaan bni اlaswad ibni yaziid annakhaci aswad ibnu yaziidaa dhalay wa huwa iqatun akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita can calqamata qaal calqamahana waa calqamata bnu qays annakhaci can calqamata qaala qaala cabdullaahi cabdullahi bni mascuud waaye waxa uu yidhi callamanaa rasuulu llahi sal slam rasuulka wuxuuna baray asalaata salaada ayuuna baray fakabara waa kibaartay wa rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday falamaa rakaca markuu rukuucay dabbaqa waa isku aaburay yadayhi labadiisii gacmood isku aaburay bayna rukbatayhi labadiisa jilbood dhexdooda ayuu iskugu aaburay oo iskugu qabtay ayb ama bayna rukbatayhi xaal ay yihiin labadiisa gacmood labadiisa jilbood dhexdooda xaal ay yihiin oo markuu rukuucaya baa cabdullahi bn mascuud jilbaha ma qabsanine labada gacmood buu sidaa intuu isku yidhi isku qabtay ayuu hoos gashtay labada boodiyo dhexdooduu gashtay tadbiiqaa la yidhaha marka qaala waxau yidhi marka raawigii fabalaqa dalika sacdan arrintaas sacad bay gaartay sacd ibn abi waqaas faqaala waxau yidhi sadaqa akhii walaalkay runbuu sheegay qad kunnaa waxaanu ahay nafcalu inaan yeelayno haada kan uma markaa dabadeed umirnaa waxaana la amray bi haada midkan yacnii alimsaaka qabasho oo cala rukbatayni jilbaha la qabsado ayaana la amray marka ibnu mascuud isagu tii horu ogaa middii hore ayuu ogaa sacd ibn abi waqaas labadii waa ogaayey wuxuu yidhi markii hore sidaanaan yeeli jirno intaan gacmihii isa saaranna ayaan boodiyaha hoostooda geli jirnay marka la rukuucayo laakiin markii dambe waa la nasakhayu yidhi waxaana la amray jilbaha inaan qabsanno inaan jilbihii gacmaha ku qabsanno sidaa baana la amray yidhi markii dambe xaadiidtan oo dhan marka baabka munaasabada ay la leedahay aad uma cadda maxaa yeelay kanna kuma jirto laba ragca marka laga soo kacayo in allahu akbar gacmaha kor loo qaadayo kuma jirto labadan dambe marka wejhu munaasabatihi aw wejhu idkhaalihi taxta hada albaab aad uma cadda waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan dambe qofka saxaabiga ee jaliilka ee weliba faqiiha ah mararka qaarkeed inay dhici karto inay ka qarsoonaato mas'alo oo isagu yacnii uu ogaa xaalad inuu ogaa xaalad kale ay ka dembaysay oo la nasakhay haddana aan ogeyn isaga inay dhici karto qofka saasoo kaleana naskhiga ilaa yacnii yacni xugunka naasikha wuxuu laasimayaa qofku markuu ogaado waxaana in la nasakhay markuu ogaado unbaa laga rabaa naska dambe inuu ku camal falo laakiin hadduunan ogeyn kii hore uu ku camal falo waa laga tawaabina dadaalkiisa ayb marka labada nasna naasikha iyo mansuuqa dalaalada naska mansuuqa waa maba yacnii ma lagu camal falayo waa marka keliya oo yani dalaalada alfaadda saddex waatay u qaybiyaan usuuliyiinta nas inay tahay daahir inay tahay inay mu'awal tahay dalaalatu nas baa ugu xoog badan nas waxaa la yidhaha wixii aan macno kale suurtagalba ku ahayn dalaalada naska waxaa laga tegi karaa ayay yidhaahdaan culammada usuuliyiinta keliya naska unbaa looga tegi karaa bis dalaalada yanii yani naska dalaaladiisa waxaa laga tegi karaa keliya marka mansuukh ay noqoto oo la nasakho haddii marka cabdullaahi bn mascuud masaladan ka qarsoonaatay isagoo tadbiiqan iska samay jiray halkan marka waxaa laga garanaa fuqahada ka dambaysa min baabi owlaa wala ayb way dhici kartaa fuqahada islaamka inay mas'ale ka qarsoonaato marka adigana marka waxaa lagu addoonsaday wixii markaad aragto inay alla rasuulka xaggiisa ay ka sugnaadeen inaad ku camal fasho adoon fiirinin hebel waxaan hadday sax yihiin hebelaa ogaa lahay iyo waxaa lama dhahan imaamu shaafici isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi laba cilmi cid koobi karta male buu yidhi nebi unbaa koobi karo luqada carabiga awjuhdeeda iyo wujuuhdeeda iyo nusuusta xadiidka xadiidka rasuulka sala allahu calayh waali wasalama qof kulligiis wada koobi kara ma jiro yidhi luqada carabigana saas oo kalea laakiin wuxuu yidhi culuumtii dadkay ku kala dhex jirtaa oo xadiidka nebiga ninba qayb buu ka yaqaanaa waxbuu ka qaatay qaybtaasaa marka adiga marka inta ku soo gaarta inaad ku dadaashaa lagaa rabaa oo aadan dhihin waxaan hadday diin saxa ay yihiin shaaficiyaa gara lahay iyo war sax ama ah warkaas imaamu shaafici isagii baa wuxuu leeyahay axaadiidta nebiga cid koobi kartaa male isagaa ku dhahaya marka qofku inuu saa ogaado ibnu daqiiq ilciidna xkaamulaxkaamka waa ku sheegaan xadiidkan markuu sharaxaayo qisadii zayd ibnu xaarisa xadiidka alkhaalatu bimansilati اlum maya meesha yani jinaayaadka yani ilmaha marka ay jinaaye ay ku soo dhacaan iyo xadiidkii ku saabsanaay markuu sharxaayo ayaa wuxuu tilmaamay in mas'aladan cumar ay ka qarsoonaatay haddii cumar ay ka qarsoonaatayna hayruhu min baabi owlaa waayo uu yidhi masaa'il inay ka qarsoonaan karto walidaalika wuxuu yidhi waa qaldan yihiin dadka dhahaayo mas'aladan hadday sax tahay shiikh hebel kama qarsoonaateen iyo waxaasuu aad u radiyey marka oo dadka muqallidiintaha marka ay iyagu aad u isticmaalaan kuwii horey kuwa dambaba ayb marka wuxuu yidhi qad kunaa nafcalu hada kanaan samayn jirnay uma umirnaa waxaana la faray bihada midkan yacni alimsaaka u ujeedo cala rukbatayni la qabsado ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man lam yadkur qofkan sheegin alrafca kor u qaadid cinda rukuuci rukuuc agteeda baabkan hadda waxuu guntay marka la rukuucaayo gacmaha inaan kor loo qaadin ee ku soo arooray yacnii qofkii aan sheegin oo aan warininba yacnii gacmaha kor u qaadistooda marka la rukuucaayo ahlucilmiga waxay ku ijmaacsan yihiin dhammaantood marka la gelaayo salaadda in gacmaha kor loo qaadayo ee markaas ka bacdi rukuucda iyo ictidaalka iyo laba ragco marka laga soo kacayo iyo isku khilaafeen marka horena waa u soo sheegnay halkan marka abu daa'uud wuxuu baabkan u guntay qolooyinka kuufiyiinta oo iyaga qabo hal mar uu gacanta in kor loo qaadayo mar dambana aan la qaadaynin marka la rukuucaayo iyo marka la ictidaalayo iyo marka ragcada labaad laga soo kacayo iyo lama qaadayay leeyihiin iyagii baa marka laba u qaybsamo qole waxay leeyihin haddii la qaado dhib male laakiin sunno ma aha sufyaanu thawriya madhabkaas qaba qolena waxay yidhaahdaan maya ee xataa waaba karaahaba in la qaadaba laakiin hore waxaan u soo aragnay ilaa labaatameeye saxaabi in iyo ka badanba inay ka sugnaatay nebigana laga wariyey calayhi isalaatu wassalaam halkan marka waxa ay kuufiyiintu deliishanayeen oo kuu keenaa marka xanafiyada qaala xadaana cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbarana wakiicu wahu bnu اljarax aلru'aasi can sufyaan wahuwa اhawriyu sufyaan bnu saciid weeyaane can caasimin yacni bna kulayb caasim bni kulayb can cabdiraxmaan bni اlأswad can calqama qaala qaala cabdullaahi bni mascuud waxa uu yidhi alaa usallii bikum miyaanan idiin tukanaynin salaata rasuulillahi sal alla cl slam rasuulka salaaddiisoo kale qaala waxa uu yidhi fasallaa waa tukaday calqama wuxuu yidhi fasallaa ibnu mascuud waa tukaday falam yarfac yadayhi labadiisa gacmood kor uma qaadin ilaa maratan hal mar ma ahan hal mar oo markii uu salaadda gelaya unbuu gacantiisa kor u qaaday xadiidkan baa marka uu tilmaamay xadiidkan tirmidi isagu waa xasaniyey ibnu xasmina xadiidku waa saxiix yeelay cabdullaahi bn mubaarakna wuxuu yidhi lam yahbut cindii ani agteyda xadiidkan ma sugnuu yidhi wa qaala bnu abi xaatim cabdiraxmaan bni abi xaatim can abiihi wuxuu yidhi hada xadiiثun khaطأun xadiidkan waa xadiid khaطأ oo qaldan wa ma saxiix ma aha imaam axmed ibnu xambal waxa uu yidhi iyo sheekhiisa yaxya bnu aadam huwa ضaciifun xadiidkan waa daciif buu yidhi naqlahu اlbukhaariyu canhumaa imaamu اlbukhaari baa labadoodaba ka wariyey oo imaamu اlbukhaari baa wuxuu warinaya imaam axmed iyo yaxya bnu aadam xadiidkan inay daciifiyeen wa qaala abu daawuudna wuxuu yidhi walaysa huwa bisaxiixin waaba noo imaanaysaa waa kan soo socda abu daawuud isagu marka xadiidku waa daciifiyey ayb ibnu xibbaanna daara qudnina sidoo kale wuxuu yidhi lam yahbut xadiidkaa isaga ma sugnaanin ibnu xibbaanna wuxuu sheegay hada axsanu khabarin ruwiya liahli اlkuufati fii nafyi rafci اlyadayni fi الsalaati cinda الrukuuci wa cinda arafci minhu wa huwa fi اlxaqiiqati adcafu shayin ayb markaasuu marka wuxuu tilmaamay lianna lahu cilalan tubdiluhu cilal ayuu xadiidkan leeyahay xadiidka ibdaalinayso baabi'inayso a'immadan dhammaantood marka xadiidkan way dureen min ariiqi caasim ibni kulayb ayay ku dureen can ariiqi caasim ibni kulayb oo kan hadda aan hayno ah ayay ku dureen xadiidkan dariiq kale ayuu ku yimid oo bayhaqi iyo daaraqudni ay soo saareen can moxamed ibni jaabir can xamaad ibni abi sulaymaan can ibraahim can calqama ibnuljawsina dariiqan dambe mowduucaadkooda ku sheegay waa aaduu daciif u yahay isaguna calaa kullin marka laba dariiqoon isxoojinaynin wey a'immadii marka xadiidkana aqlabkoodii kuwii waaweynaaye asxaabulcilalka xadiidkan isagaa way daciifiyeen tirmidi yaa isagu xasaniyey xadiidkan marka riwaayatan horta waa daciif diraayatan marka la yimaado laftirkeedana diraayatan yani xadiidka laba sibaa loo baaraa riwaayo ahaan iyo diraayo ahaan riwaayo ahaan xadiidku waa daciif haddii la xataa waa saxiix la yidhaahdo fiqhi ahaan iyo diraayo ahaan xadiidkan dalaaladiisu meesha ay u deliishanayaan qoladaana ay leeyihiin gacmaha in la qaado ayuu diidayaa oo anfinayaa sidaas waa tusayaa laakiin axaadiidtii kale ee ka horraysay ee cabdullaahi bni cumar iyo waa'il ibni xujirin iyo kii maalik ibni alxuwayrid ee noo soo hormaray ee iyagu tilmaamay in nebiga sala allahu calayh ali wasalam markuu rukuucaayo iyo markuu ictidaalayo gacmaha kor u qaadi jiray iyo kan baa iska hor imaanaya labada xadiidna kaasaa raajixsan maxaa yeele kaas awalan saxaabo badanaa warinaysa koo midda labaad midkaas waxaa lagu wariyey saxiixa bukhaari iyo muslim ayaa warinayaan midda saddexaad waxay tahay kuwaasi waxaa la yidhaahdaa man calima xujatun calaa man lam yaclam laba saxaabi haddii ninna uu leeyahay nebigoo gacanta kor u qaadayaan arkay ninna uu leeyahay aniga ma arkin ee ninka ma arkin dhahaya cadamulcilmi waaye wuxuu sheegayo waxaan aniga ma ogi waaye nebiga xaggiisa kama ogi ka kale ee dhahaya marka anuu nebiga xaggiisaan ka ogaha qowlkiisa la hormarina maxaayl isaga cilmiguu ku hadlaa dabcan ayb cadamulcilmigana xujo ma aha cadamulcilmigu xujo ma aha isaga ibnu mascuud ma dhihin rasuulka sala allahu calayh waali wasalam waa reebay in gacmaha kor loo qaado hadduu dhihi lahaa markaa cilmigu ayaa markaa uu kaga hadlay amaa laakiin xadiidka sidaan ah haayatu maa fiihi ibnu mascuud inuunan arkin nebigoo gacan kor u qaadaayo un waayo bis saddex saxaabiyoo kalena waa aragnay leeyihiin idan man calima xuja calaa man lam yaclam sunnada nebigana looga tegi maayo sidaan oo kale macno saddexaadna culummadu way ka soo saaraanoo waxay yidhaahdaan xadiidkan cabdullaahi bni mascuud waxaaba laga faa'iidaysanaa rafculyadaynku inuunan waajib ahayn yaa laga qaadanaa rafculyadaynka gacmaha kor loo qaado inaynan waajib ahayn baa laga fahmaa kuwaas kalena waxay caddaynayaan rafculyadaynku sunno inuu yahay maba isdiidayaan marka marka sidaana waa loo jamciyaa haddii baabu tarjiix la aadana kan kalaa raajixsan haddii kalena waaba daciifa xadiidka qaal abu daawuud hada xadiiثun mukhtasarun weeyaan xadiidkan min xadiiثin طawiilin xadiiث dheer yani baa laga ikhtisaariyey walaysa huwa biصaxiixin صaxiixna ma ahan buu yidhi calaa hada اlafdi صaxiix kuma aha oo marka cillada meesha uga jirtana waxay yidhaahdaan wahima fiihi hawri hawri baa wahmi sameeyey wa rawaa hada alxadiida jamaacatun xadiidkan jamaaco badan baa wariyeen can caasim ibni kulayb ka wariyeen faqaaluu kulluhum dhammaantood waxay dhaheen ina اnabiya sala اllahu calayh ali wasalam iftataxa farafaca yadayhi uma rakaca fadabaqa ibnu mascuud waa walam yaqul axadun midkoodna ma dhihin maa rawa hawri hawri wax uu yidhi marka abu xaatim isaga wuxuu leeyahay xadiidkan cilladiisu shuduudaaba ku jira oo sufyaan thawri baa isaga wuxuu yidhi sidan dambe sheegayoo falam yarfac yadayhi ilaa maratan waaxidatan ibnu mascuud gacmihiisa kor uma qaadin mar mooyaane sufyaanu thawri unbaa sidaa yidhi inta kale iyagumaba dhihinba sidaas ayb ibnulqayimka hoosuu ku dhigayaa tahdiibu sunanka ayb halkaas marka ka aqri daara qudni iyo bayhaqi iyo waxaas iyo daarimi kulli way daciifiyeen markaa wuxuu yidhi wahada alxadiidu ruwiya biarbacati alfaadin xadiidkan ibnulqayim wuxuu yidhi afar lafdi baa lagu wariyey mid waxay tahay farafaca yadayhi fii awali maratin uma lam yacud wاlثaaniyatu waxaa weeyaan falam yarfac yadayhi ilaa maratan wاlثaaliثatu farafaca yadayhi fii أwali maratin lam yadkur siwaahaa wax kale laguma derin wاlraabicatu farafaca yadayhi maratan waaxidatan wاldraaju mumkinun buu yidhi marka ibnuاlqayim intaan warkaan oo dhan inuu mudraj yahay ayaa suurtagala fii qowlihi uma lam yacud inay mudraj tahay wa ama baaqiyaha inta kale faima an yakuuna qad ruwiya biاlmacna waima an yakuuna صaxiixan halgaa marka fiiri قال xدثنا محمد بن صباح البزاز قال أخبرنا شريك عن يزيد بن أبي الزناad عن يزيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد القرشي وهو متروك من السابعة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن رsuuل اللahi صلى اه علي وسلم كاana نبgu wxuu ahaa إda اftتxa الصلاaةa saلاad aduu furfuranaayo raفca yadeehi gacmihiisoo kor u qaadayay ilىa qariibin meel u dhow min udunayhi labadiisa dhagood ثuma laa yacuudu mar dambe ma ku laaban jirin uma laa yacuudu ma laaban jirinoo ila rafci uma laaban jirin waa gacmaha inuu kor u qaado ayb xadiidkan marka isagu waa daciifo xaafidka talkhiisulxabiirka wuxuu ku yidhi watafaqa alxufaadu calaa ana qowlahu uma lam yacud mudrajun fi lkhabar intan dambe oo uma lam yacud inay mudraj tahay oo min kalaami yacnii xadiidka intiisa marfuuca inaynan ku jirin oo ruwaadda un ay ku dareen yay isku waafaqeen buu yidhi oo min qowli yaziid weliba yaziid ibni abi ziyaad warkiisa wa ayb wa rawaahu canhu biduuniha yaziid xadiidka waxaa ka wariyey iyadoo uma lam yacud uma lam yacud aanay ku jirin ama uma laa yacuudu iyadoo aanay ku jirin shucbatu wاlthawriyu wakhaalid اdaxaan wazuhayrun wagayruhum min alxufaad raggii waaweynaa uma laa yacuudu ma ku darin ayaga xadiidka cilladiisu marka waa maxayna awalan sanadka nin matruugaa ku jira ta labaad waxa ay tahay ziyaadadan hadalkan uma laa yacuudu waa mudraj waa min kalaami yaziid ibn abi ziyaad waxaana caddaynaya marka xufaaddii waaweynayd xadiidka iyagoon ku darin bay keeneen hawri iyo shucba iyo khaalid addaxaan iyo zuhayr iyo hayruhum marka fiiri yaa ziyaadadan la yimidna shariik shariik ibni cabdillaahi nakhaci ayaa la yimid wa huwa saduuqun sayi lxifdi marka nin saduuqa wuxuu khilaafayaa marka fiiri hawri iyo shucbay raggii lamidka ahaa waxaa la dhahayaa marka taasoo kale nakaaraaba ku jirta xadiidku waaba munkarba waqaala alxumaydiyu wuxuu yidhi marka xumaydi isagu wuxuu yidhi sida sunan kubraha ku sugan inamaa rawaa haadihi ziyaadata yaziidu baa wariyey wayaziidu yaziidu buu yidhi markaan jinaas oo keena jinaas jinaas taam oo keena wa yaziid ninka yaziid la yidhaha yaziid waa ziyaadiyaa oo mararka qaar alfaadda xadiidka waxbuu ku ziyaadiyaa oo xagga yacnii waaba matruuk tarjamadiisa sidaasuu marka sheegay cusmaan ibnu saciid adaarimina imaam axmed wuxuu ka wariyey laa yasixu xadiidkan inaan ansaxayno kada dacafahu albukhaariyu wa axmedu wa yaxya wadaarimiyu walxumaydiyu wagayru waaxidin ayb marka uma laa yacuududa baa la haystaa waa daciif marka ibnu xasmi isaga wuxuu yidhi low saxa hadduu ansixi lahaa wuxuu yidhi low saxa dalla calaa bayaani iljawaas hadduu ansixi lahaa xataa waxay tusi lahayd rafculyadaynku waajib inaynan ahayn bis unbay keeni lahayd gacmaha kor looma qaadaya sunno aan lagama qaadanayo marnaba qaala xadaana cabdulahi bn mxamedin الzuhriyu cabdulaahi bn mxamed ibn cabdiraxmaan ibn اlmiswar ibni mahrama aلzuhriyu اlmahramiyu اlbasriyu saduuqun akhraja lahu muslimu wاlarbaca qaala akhbaranaa sufyaan huwa hawriyu can yaziid naxwi xadiidi shariik lam yaqul ma dhihin sufyaan uma laa yacuudu ma sheegin waaba kan riwaayada abu daawuuda kuu keenayba hadalkan marka muxuu ku tusayaana uma laa yacuududa waxa wato waa shariik shariik iyo hawrina isku xifdi maba ahan ban qaala sufyaan wuxuu yidhi qaala lanaa bilkuufati qaala yasiid wuxuu yidhi lanaa annaga wuxuu nagu yidhi bilkuufati kuufo dhexdeeda bacdu muddo ka bacdi uma laa yacuudu ayuuna yidhi sufyaan baa faa'iido kale keeno wuxuu yidhi xadiidka markii hore uma laa yacuudu nooguma derin ayaan dambe u kuufa noogu yimid markaasuu yidhi uma laa yacuudu buu ku daray marka ma fahmaysaan ayaan dambe marka u uma laa yacuudu buu ku ziyaadiyey marka awhaami wax la mida unbaa keenaysaa ee qasad hadda ma aha marka xadiidkan sidaasoo marka daciif ku yahay waa ka wuxuu sheegay min ziyaadaati yaziid inay tahay ayuu tilmaamay qaala abu daawuud rawaa hada alxadiid xadiidkan waxaa wariyey hushaymun wakhaalidun wabnu idriis cabdullahi bn idriis alawdi can yaziid bay ka wariyeen lam yadkuruu uma laa yacuudu ma sheegin hushayn iyo khaalid iyo ibnu idriis shucba fawri kulligood saasay dhaheen marka shariik umbaa marka ziyaadadan keenay waa marka daciif qaala xadaanaa xuseyn bnu cabdiraxmaan wahuwa aljarjaraa'iyu huwa maqbuulu qaala akhbaranaa wakiicun wahuwa bnu ljaraax alru'aasi abu sufyaan can ibni abi leyla ibn abi leyla waa moxamed ibn cabdiraxmaan ibni abi leyla alansaariyu alkuufiyu alqaadi abu cabdiraxmaan saduuqun sayi lxifdi jiddan can akhiihi walaalkiis cabdiraxmaan ibni abi leyla maya walaalkiis can akhiihi ciisaa dheh can akhiihi ciisaa ciisa bnu cabdiraxmaan ibni abi leyla wahuwa hiqatun akhraja lahu abu daawuud watirmidiyu wاnnasaa'iyu fii camali اlyowmi wاlleyla وبن ماجه عن الحكم وهو ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أركي رفع يديه سوى لبيس أحمد كرو قاد حين افتتح الصلاة صلاة مركو فرفرتي ثم لم يرفعهما مقاد حتى انصرف إلى أوكي قدومي قال أبو داود هذا الحديث حديث كان ليس بالصحيح كانوا صحيح ما أهم يعني كان مقبول كان وكجرا ninkan isagana marka saduuqun sayulxifdi jiddan la yidhina waa ku jira oo xaafid almundiri cabdulcadiim ibn cabdilqawiy almundiri oo kitaabka abu daawuudka ikhtisaariyey wuxuu yidhi fii isnaadihi moxamed ibn cabdiraxmaan ibni abi leyla huwa daciifun isaga daciifun ku sheegay ee ninka haddii la yidhi saduuqun sayi'u lxifdi jiddan daciifkooba ka agdhow yahay way dhici kartaa bacd alculamaa inay daciifiyaan qaarkoodna inay mutaabacaad iyo u raadraadiyaan isaga keligii tafarudkiisa aynan xujaysanaynin xaafidku taqriibku isaga wuxuu ku yidhi saduuqun sayiulxifdi jiddan khulaasada khulaasada waxaa iskale khasraji khulaasatu tadhiibaa la yidhaha khulaasatu atadhiib khasrajiya iskale ilaa laba mujallada waayo isaguna rijaalu sitow ka sheekeeya وفي الkخhلاaصة qاaضي الكوفة weeyaanay dhaheen وأxد الأعلاam can أkhiihi ciiسى والشhacبي وcطاء والناaفic وcanhu isaga waxaa ka wariyey شhucبة وسufyaaنaan ووakiic وأbو نucaym qaala أbو xاatim maxaluhu صidqu شhuغila bالqaضاءi fasaأa xifdihi qadaha ayaa lagu shuqliyey xifdigiisaa xumaaday وqاala النasaaئiyu laysa bالqawiyi وqاala الcijliyu kana فaqiihan صaaxiبa sunaةi jaaئز الxadiiث xadiikiisu iska bannaan yahay imaamu الbukhaari juزءu rafcilyadaynka wuxuu yidhi warawaa wakiicun can ibni abi leyla can akhiihi ciisa wاlxakm ibni cutayba can ibni abi leyla can اlbaraa xadiidkanuu keenay qaala اlbukhaariyu wainamaa rawa bnu abi leyla hada min xifdihi ibn abi leyla xadiidkan xifdigiisuu ka wariyey faama man xadaثa can ibni abi leyla min kitaabihi fainamaa xadaثa can ibni abi leyla can yaziid farafaca اlxadiiثa ilaa تلقين يزيد والمحفوظ mا rwى عnه الثwري وشhuعبة وبن عyayنة qadيimا marka bukhaari isaga wuxuu yidhi sida maxفuudka waa warka شhucبة iyo iyo ibnu cuyeyne iyo fawri ay wariyeen waayo aynan ku jirin uma laa yacuududan kaasaa maxfuud a buu yidhi warkan kaleo dhan waa war marka isagu wahmi uu ku jiro qala xadaثna msddu qaala akhbarana yaxya whu bnu saciid bn qaطaan can ibn abi di'bin can saciid bni samcaan saciid ibni samcaan azuraqi mowlaahum almadani hiqat lam yusib alasdiyu fii taضciifihi can abi hurayrata qaal kana rasuulu اlahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa ida dakhala fi salaati salaadda haddii uu galo rafaca yadayhi gacmihiisuu kor u qaadayay maddan xaala kownihi maaddan uu yahay maddan ay xaala kownihi maaddan xaal uu yahay mid yacnii taagaayo ee yamuduhumaa ama waxaa la dhihi marka waa la xaalay karaa masderkan inta la xaaleeyaa marka ismu faacil laga laqbaynayaa markaan maaddan ay maddan xaala kownihi maaddan isagoo markaa taagaayo ama maddan waxaa bannaan in masderba laga dhigo masder yu-akidu caamilahu oo markaa uu noqday yamudduhumaa waa taagaayey maddan taagiduu taagaayo sidaa in la dhaho labada way bannaan tahay marka labadiis gacmood kor u qaadayay waa taagay kaana idaa dakhala fi salaa xadiidkan isagoo dama tusaayo inaan la qaadaynin meelo kale xadiidkan wuxuu sheegay markuu gelaayo gacmaha waa qaadi jira laakiin mar kale ma diidin ogow deliil marka uma noqon kara yacnii mar kale inaan la qaadin ma tusaayo isaga keliya marka hore inuu qaaday unbaa kan uu tusaya ayb baabu wadc اlyumna cala اlisraa baabu wadci اlyumna midigta saarideeda cadday xugun ku soo aroor caddaynteediibu u baabyahay cala اlisraa bidixda la kor saaro gacantii midigta ee in bidixda la saaro fi salaati salaadda dhexdeeda oo kolka salaadda lagu jiro midigtii in bidixda la kor saaro hadda baabkan wuxuu u guntay kor saaridda bis meesha la saaraayo hadduu uma guntin isaga madaahibta marka macruufka ah waxaa lagu yaqaanaa qabdigaas oo midigta in bidixda la saaro salaadda dhexdeeda imaam maaliga isaga maalikiyada waxay riwaayo mashhuur agtooda ka noqoto waxaa jirto irsaal inuu samey jiray laakiin ma ansaxin oo ibnu cabdilbar oo a'immada maalikiyada ragga ugu waaweyn oo wuxuu soo saaray tamhiidka uu ku sheegay riwaayaadka riwaayaadka riwaayaadka imaam ku saabsan gacmaha in qabdiga in la sameeyo imaam imaam maalik inuu muwada'a ku wariyey iyo in laga wariyey inuu sidaa yeeli jiray marka ibnulqaasim ayaa isaga wuxuu ka wariyey ibnulqaasim almisri oo ragga wax ka wariyey ka mid ahaa keligiisa wuxuu sheegay irsaal inuu samey jiray irsaalku wuxuu kaloo madhab u ahaa cabdullahi bnu zubayr cabdullahi bnu zubayrna irsaalkaas waa laga sheegay sida ibnulmundir awsadka oo ku sheega ama ishraafka laakiin axaadiidta nebiga iyo saxaabadu say u badnaayeen iyo madaahibta fuqahadu say u badan tahay waxaa weeyaan gacmihii in markaa qabdi in la sameeyo ayb meesha la saaraya maahane hadda laga hadlay in midigtii iyo bidixdii in layskor saaro oo aan gacmihii la sii daynin oo irsaal aan lagu samaynin irsaalku hadda marka wuxuu madhab u yahay oo keliya dadka yacnii hadda fiqigooda la tirsado ama yacnii khilaafkooda dadka la tirin karo waa maalikiyada bis-a amaa saddexda madhabee kale iyagu qabdiga waa qabaan maalikiyada laftirkoodana warkaas baa ku jiro fuqahadooda waxay sheegeen in la qaba in markaa midigta bidixda uu saari jiray imaamu maalik saana uu soo saaray kuwaana iyagu marka haadawiyada iyo ifnaa cashariyada iyo shiicadu waa iyaga laftirkooda waa gacmaha waa irsaalay sameeyaan laakiin shiicada madhabkooda ama yacnii khilaafkoodana muctabar maaha ijmaacooduna muctabar ma aha awal baad ijmaacoodu awalsa waxba ahayne laakiin khilaafuhum laa yuctadu bihi dadka qaar baa marka kutubaha bacdi dakaatirada qaar hadda jooga waxyaabaha ay fiqiga iyo masaailmasaaisha fiqiga iyo ka hadlo yaa madaahibta islaamkan sheegayna ayay leeyihiin marka madaahibtii waxay qoraayaan jacfariyada iyo ibaadiyada iyo kuwaas ictibaar ma leh imaam nawowi siduu sheegay ibaadiyada iyaga cumaantana looga dhaqmaa waa madhab khawaarijtu leedahay cabdullaahi bnu saciid ibnu ibaaday ku tirsadaan madhab gaaray qabaan dhulkan zanzibaar iyana waa joogaan oo madhabkaas ibaadiga yani dad iyagu meeshaas ka soo jeedo saas uu madhab u yahaa jiro jazaa'ir iyana meelo ka mida waa looga dhaqmaa jacfarigana raafidadan iiraanta ayaa ku dhaqmaan madhab jacfariyay ku sheegaan waana been jacfaray u nisbaynayan jacfar saadiq ayb haadawiyadana yemantaanay joogaan shawkaani iyo sancaani ayaa ka sheesheekeeya ayagu waxay qabaan ayaguna wax madhabkooda wax yani khilaafkooda iyo la xikaayoodo ma astaahilaan waxaaso dhan marka hadday yani ijmaac hadduu jiro oo iyagu ay khilaafaan ijmaacun baa layska dhahayo ictibaar la siin maayo قال xدثنا نصر بن علي هو الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد هو الزبيري أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري هو ثقة تبت إلا أنه قد يخطئ في حديث ثوري هذا مركة ثوري كورين ماي عن العلاء بن صالح العلاء بن صالح التيمي أو الأسدي صدوق له أوهام طيب صدوق له أوهام طيب. نعم قال عن العلاء بن صالح عن الزهري آه عن إيه بعده عن زرعة بن عن زر حكوجيك بعده عن زرعة بن عبد الرحمن آه زرعة بن عبد الرحمن الكوفي أبو عبد الرحمن مقبول من الثالثة طيب من كلا جراسين اللي يرى زرعة بن عبد الرحمن ayb oo isla magac ay yihiin magac aabahana isla wadaagaan abu daawuudna uu ka soo saaray oo kaana abu daawuud baa ka soo saaray laakiin labadooda waxaa lagu kala saarayaa midkaa dambe ardada iyo shuyuuqdaa lagu kala soocayaa alcalaa ibnu saalix baa ka warinaya zubcahan isagana wuxuu ka warinayaa ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr ka kale isagu sidaa ma ah qaala samictu bna zubayr baan maqlay yaquul isagoo dhahayo safu lqadamayni labada gommadood safiddooda yacnii isla simidooda wa wadcu lyaddi gacanta saariddeeda cala lyaddi gacanta kale la saaro mina sunnatii ka mid tahay ay min sunnati rasuulillahi sal l slam saxaabigu haddii uu yidhaahdo mina sunnati sunnadii nebiga unba u wada safu lqadamayni labada gomadoo labada lugoodoo markaa la ekeeyo laysla simo marka salaadda loo taagan yahay wa wadcu lyaddi gacanta oo la saara yacnii midigta u jeeda cala lyaddi midda kale korkeeda mina sunnatiay ka mid tahay ibnu zubayr sidaas uu yidhi xadiidkan isaga marka waxaa weeyaan dacfi baa ku jiro zurcahaas ku jiro ayaa yani alcalaa ibnu saalix saduuqun lahu awhaam zurcahan laftirkiisa waa maqbuul mutaabacu u baahan yahay maqbuulun idaa tuubica wailaa falayinu اlxadiid qaala xadaثana moxamed ibnu bakaar ibnu rayaan can hushaym ibni bashiir can اlxajaaj bni abi zaynab alxajaaj bni abi zaynab abuu yuusuf abuu yuusuf alwaasiطi saduuqun yukhdi can abi cuثmaan annahdi abuu cuثmaan magaciisa muxuu ahaa abu cثmaan الnhdي cabdالرaحmaan ibn mul can ibni mascuudi أnahu kaana yuصalيi ibn mascuud wuxuu ahaa mid tukanaayo fawadaca yadahu lisraa gacantiisii bidix buu saaray cala اlimraa midigta korkeeda fara'aahu الnabiyu nebiga arkay salى الlahu عalيه ali wasalam fawadaca yadahu lyumnaa gacantiisii midig buu saaray cala lisraa bidixda u saaray in qabdiga ou jiraa laga qaadanaa marka bidix in midig la saaraa la diiday maane midig in bidix la saara waa la ogolay قال xدثنا محمد بن محبوب قال xدثنا xفص بن غyاaث عن عبدالرحمن بن إسحاaق عن زياد بن زيد عبدالرحمن بن إسحاaق بن الxاaرث الwاasطي أbو شhayبa lyhah وهuوa كوuفiy ضaعيiف عن زياد بن زيد وهuوa السuwاaئي مaجهuل miن الkhاamiسة عن أbي juحayفة أbو juحayفaha waxaa la yhah وهب بن cabdاللahi السuwاaئي waa صaxاaبي أنa عaليا رaضي الله عنه qاaل wuxuu yidhi السuنaةu suنada wadcu اlkafi weeyaan calaacasha saariddeeda cala alkafi calaacasha korkeeda la saaro fi salaati salaadda dhexdeeda taxta surati xaal ay tahay xudunta hoosteeda xaal ay gacantu markaa ay tahay xuduntii hoosteeda la saaro alimaamu nawowi xadiidkan khulaasada kitaabkiisa khulaasatu اlaxkaam wuxuu yidhi itafaquu calaa tadciifihi culammada xadiidka waxay isku waafaqeen xadiidkan daciifintiisa لأنه من riواaيaة cبدiرحمaن بن إسحاaq الwاasطي weeyaan وhuوa munkر الxadيiث مuجمع عalى ضacفihi ninkan waa munkaru اlxadiid mujmacun calaa dacfihi kuufiyiintaa marka madhabkan qaateen oo xanafiyada ay u sidaas yeelaan xudunta hoosteedaa la qabsanayaa bay leeyihiin marka ayb laakiin waa daciif baabkan marka meesha gacanta la saaraayo wax ku soo arooray waxaa ugu roon xadiidi waa'il ibni xujurin xadiidka waa'il ibni xujur oo isaga laftirkiisa dariiqa ibni khusayme sanadkeeda dacfi baa ku jira laakiin shaahid buu leeyahay bilmutaabacaati washawaahid buu wuxuu ku gaarayaa yartaqii ilaa darajati اlxasan xadiidkaasaa marka ugu roon walidaalika xaafidka ibnu xajar buluuqulmaraamka isaga loo ku soo qaatay marka baabkaas buluuqulmaraamka isaga keligiisoo sheegay marka xadiidkan yani baabu sifati salaad markuu rafculyadeynkii waxaas ka soo hadlay gacmaha meesha la saaraayo xadiidkii waa'il bisow keenay xadiidkaa isaga sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin bimajmuuci duruqihi duruq kaluu leeyahay yataqawaa waa xoogaysanaya waana xadiid maqbuula kaasaa ugu roon kaa marka muxuu leeyahay xabadka korkiisaa la saaraya cala sadri marka xabadka korkiisaa la saarayaa iyo haddii la yidhaha iyo caloosha korkeeda isku mid waayo caloosha korkeeda waa xabadka xabadka korkeedaa la saarayaana kor fowqa sadri ma ahane waxaa weeyaan xabadkaaga korkiisaa gacantaada saaranaya marka way is wada keenayaan imaam axmed iyo imaamu shaafici iyana waxay qabaan iyagu in markaa cala albatni caloosha korkeeda oo markaa xabadka la saaro oo qof mar sidaas halkaas saaraya madaahib kalena waa jirtaa laakiin wax intaasba xoog badan qaala xadaana mxamed bnu qudaama qaala xadaana mxamed bnu qudaamata bni acyan can abi badrin mxamed can abi badrin can abi طaaluut cabdisalaam can ibni jariirin addabiy ibni jariir addabi hazawaana magaciisa la yidhaha hazawaan ibnu jariir addabi can abiihi qaal ra'aytu caliyan cali baan arkay radi allaahu canhu yumsiku shimaalahu bidixdiisa isagoo qabanaya biyamiinihi midigtiisa ku qabanaya yacnii gacanta bidixaa la qabanayaa midigta ayaa wax qabanaysa cala rusqi curcurka korkiisa fowqa surati xudunta korkeedaba waa kaa marka xadiidkii hore inuu marka kanna waa dacfi baa ku jira isaga laftirkiisa oo rijaal marka majaahiila ku jira qaala abu daawuud ruwiya can saciid bni jubayr waxaa laga wariyey fowqa sura wa qaala abu mijlas wuxuu yidhi laaxiq ibnu xumay taxta sura xudunta hoosteeda wa ruwiya can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey sidaa oo kale walaysa bilqawiyi laakiin ma xoog badna qال xadثna mسdd qال أخbarna cabdالواxid بn زiyaad can cabdiلرaحmaan بn iسxاaq الكuufiy can sayaar bn abi الxakm cabdiرaحmaan بn isxaaq yaadow can abi waa'ilin qaala qaala abu hurayra أkhdu الأkufi calaclaha qabashadooda cala اlأkufi lagu qabta calaclaha fi salaati salaada dhexdeeda taxta surati ay ahaatay xudunta hoosteeda xadiidkan isagana daciif weeyaan cabdiraxmaan bn isxaaqaasaa ku jira qaala abu daawuud samictu axmed bn xambal baan maqlay yudacifu isagoo daciifinayo cabdiraxmaan bna isxaaq alkuufiy qaala xadaana abu tawba qaala xadaana alhaytam yacni bna xumayd wahuwa saduuqun rumiya bilqadar akhraja lahu asxaabu sunan اlarbaca can hawrin can sulaymaana bni muusa can daawuus qaala daawuus wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa yadacu yadahu lyumnaa gacantiisa midig inuu saarayey calaa yadihi lyusraa gacantiisa bidix korkeeda uma yashuddu waa adkaynayey waa qabanayay baynahumaa dhexdooda calaa sadrihi laabtiisa korkeeda ku adkaynayay wahuwa isagoo fi salaati salaada dhexdeeda ku jiro xabadkuu markaa saa uu adkaynayo ku qabanayo xadiidkan marka waa mursal waa saxiix laakiin oo waa min xadiidi daawuus daawuus ibnu kaysaan alyamaani waa taabici marka wuxuu leeyahay kaana rasuulullahi rasuulku wuxuu ahaa waana taabici isagu waa mursal marka mursalkan waxaa lagu xoojinayaa xadiidka waa'il ibni xujur oo ibnu xajar buluuqa uu ku sheegay mursalkan iyo kaas waa isxoojinayaan baabka wax ugu roon marka kaas qaala almiziyu fi ladraafi wuxuu yidhi fii xarfi daa warkan yaa iskale abu daawuud maalena may abu daawuud ma laha sababto a mizi waaba dadkii dambe waayo ibnu kaiir sheekhiisa waayo abu daawuud marka inuu yidhaha qaala almiziyu macquul maba aha ee nusaakhda kitaabka dadkii yani qoraayey ayaa hadalkan leh qaala almiziyu fi ladraaf wuxuu ku yidhi tuxfatulashraafka waayee fii xarfi daa min kitaabi almaraasiil alxadiidu akhrajahu abu daawuud baa wariyey fii kitaabi almaraasiil buu ku wariyey wakada qaala albayhaqiyu fi lmacrifati imaamu lbayhaqina kitaabkiisa macrifatu sunan walaaahaar isaguna saasuu yidhi rawaahu abu daawuud fi lmaraasiil uu yidhi xadiidkan marka sunanka maani maraasiisha ayay ku sheegeen ayb wabiاllahi towfiiq wsal اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcala ali saxbi